munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada garoowe ee caasimada puntland ayaa lagu soo bandhigay jeermis dila looga hortagayo cudurka dilaaga ah ee covid waxaana soo saartay shirkada yar oo ka howlgasha deegaanada puntland waxaana ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi qaar kamid ah madaxa shirkada soo saartay jeermiska ayaa faahfaahino ka bixisay ujeedka ay usoo bandhigeen kiimikada halkaa kusoo bandhigayno waxay ka adag tahay fayras oo dhan magacuu doonayo ha yeesho bakteriya oo dhan magacay doonayso ha yeelatee iyadoo weliba muddaysan shirkadda magacaa leh ayaa barnaamijkaa keentay markii ugu horreysay puntland samaynaysaa xamar oo maadaama caasimadda ay joogaan oo imkaaniyaad badan ay haystaan muddo bila hadda iyagu ay shaqaynayeen annagana maanta ayay noqotay inaan halkaa ku dahafuro haddii ilaahay idmo haddaayi marba maxaan la yidhaahdaay anigu bahashaas aan dahafurayo aan isku buufiyey waxaan kaloo sheegay inaan aqalkaygana kusoo buufiyey ma leh wax bini-aadanka dhibaato u keenaya oo waxaan sayda faktiga la leeyahay sidoo kale color ma leh jermis ma leh maxaan idhaahdaayey cuncun iyo xasaasiyadna qofka ku samayn mayso nin baa iiga damayn doona oo sharaxi doona toonka waxaan isu soo dhignay oo maxaan aa degmada u nimi oo gobolka u nimi waxaanu af garanayno oo aan hubinay oo aada aan ugu saantagnay baanu wadanaa oo aan bulshada maxaan idhahdaay aan ugu adeegay
istral waxa weeye waxyaabaha dhammaan loogu badbaadinayo ama bacteria ama virus in looga dhigo ama meesha lagu dilo waa antimicrobial coating technology waxayna ku imaatay research ay samaysay jaamacadda hong kong university ee scienska iyo technolojiyadda jaamacadda marka hadduu qofka baaro latest research productions wuxuu soo helayaa barnaamijkan ama covid nineteen responseki waana meelihii ugu badnaayo waxa weeye daraasaadka covid nineteenka laga sameeyey laga soo saaray waxay samaysaa marka smart cotin wax la dhaho dushay waxay ka samaysaa xardhid ama daboolid yar taasoo dhaqso hore ka dilayo viruska bacteriyada iyo even waxyaabaha booriska ama waxyaabaha yaryara la dhaho waxay marka in active ka dhigaysaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal highly infectious virus markaanu imaana marka waa kan stageska ama noocyada wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada puntland cabdicasiis maxamuud macalin ayaa u mahad celiyey shirkadda soo saartay jeermis dilaha ee covid marka runtii waxaan aaminsanahay dawadaani inay wax badan ka tari doonto xanuunkan inay aada u yarayso in the long runna ayba aynuba ka raysanaa dhici karta marka aada bay u mahadsan yihiin agaasima master mici iyo tiimkiisa iyo ragga ka dambeeyaba waxayna tuseen oo noo bayaaniyeen inaan wixii aan u baahan nahay oo dunida meel kasta ha yaalleene aan keensan karno oo aan leenahay awood noocaas ah marka
puntland ayaa markii ugu horreysay isku dayday in ay soo saarto jeermis dile oo inta badan laga keeno dalka dibaddiisa